Wacyigelin Tallaalka cudurka caabuqay COVID-19 ayaa waxaa qaadan kara carruurta da'doodu tahay shan jir ilaa koob iyo toban jir. Tallaalkani wuxuu siinayaa carruurta ka hortag weyn si ay uga hortagaan inuu cudurka caabuqa ahaa uu waxyeeleeyo ama jirkooda wax ku keeno. Waxaan ogsoonahay in cudurka caabuqa uu aada ugu faafay iskuuladii carruuraha dhigtaan. Tanina waxay suurto gelinaysaa inay ka caawiso carruurtu in ay difaac jirkooda helaan oo tallaalka la siiyo. haddii ay jiraan wax su-aalaad ka qabto in carruurtaadu ay qaadan karaan tallaalka ee jira shan ilaa koob iyo toban sano fadlan la xiriir dhakhtarkooda caafimaadka ama dhakhtarka carruurta ama ballan uga samee dhakhtarka xarumaha caafimaadka ee carruurtaada la geeyo waana muhiim waayo tani waxay tusaysaa in la badbaadin karo carruurtayadii sidoo kalena ay helayaan difaac ka caawi- ka caawiya cudurka caabuqa ee covid 19 fariintan waxaa suurtageliyay waaxda caafimaadka gobolka minnesota